magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa lagu qabtay kulan doodgudaag ah oo looga hadlayay dhibaatada ay leedahay qabyaaladda waxaa kulanka ka qayb galay madax ka socotay dowladda culimo iyo aqoon-yahano la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhinaca arrimaha bulshada xaliimo culisow ayaa ka waramaysa ahmiyadda kulankan qabyaalad magaalada muqdisho waa kusoo barbaarnay laakiin maanta waxay gaartay meeshii ugu sarraysay marka aan leenahay meeshii ugu sarraysay ma aha inay dadkii waaweynaa qoryo intay isku qaateen ay dagaalamayaan waxa la isticmaalayo ambaa ku qadiyaddii qabiilka ka hadlayo waa ilmo lix iyo toban jira ilaa ugu badnaan labaatan jir ah ilmaha labaatan jirka ah mustaqbalkooda hortooduu yaalaa ee gadaashooda kama fiirinayaan marka ilmihii yaryaraa markii la qaldo maxaa u malayn kartaa marka qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa tilmaamay in dalkeenna xilligan ku habbooneen qabyaaladda dhacdooyinka hadda la wada sheegay oo tusaalooyinka u ah cudurka qabyaaladdu sidau dalkeenna uu saamaynta ugu leeyahay maxkamadihii oo xukunkoodii la dafarayo oo la diidan yahay oo mandaqadaas wax ka dambeeyana ma jirto oo qaarro ay leeyihiin haddii fulaan la dilo shan boqolaan dilaynaa dadwaaweyn soo istaagan public media hortiisa haddii dhulkii dowladda qabiil ahaan laysu wada difaacayo haddii askari haddii askari xabad uga fakato qabiil soo baxaayo uu leeyahay gawyo gash ma leh waa in dhiiggeen meesha la keena haddii kale madaxtooyadan tagayna irdeen waxaa ka dambeeya siyaasi kursi rabo runta marka loo sheego waxay ka faa'iidayaan soomaalidiya waxay noqotay waxaa lagu qaybsanaa four point five sababta xisbi kuma imaanayo magacii maxaa qabata kuma imaanayo wuxuu ku imaanaa ree hebel ilmahan yaryarna historically waxaa la geliyey annagaa ree hebel ka fiicnaan jirnay markii la kala diday nin walba meeluu tagay annagaa gumaysan jirnay annagaa eryanay hadda dadkan kulligood waxaa waaye soddon jir way ka yiryihiin burburkana way ka dambe intay musiibada dhicin in laga hor tago ee nabiga waxau leey calayhi salaatu wasalaam qatlu lmu'mina acdama cinda allah min zabaali dunya wamaa fiiha mu'minka in la dilo iyo kacbadi adduunyada dhan la laabo ilaahay waxau jeclay adduunyada la laabo in mu'minka in la dili lahaa marka fidnada hadday dhacdo fidnadu waa mid hurdayso waxa kicinayna waa cayaalka tigtoga iyo maaragtay nimanka kale oo facebooka bejka furtay kulankan looga doodayay qabyaaladda ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada ay ka socotay arrimo kicin bulsho ah